And I'm Dan Friedel.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysaa washington waxaadna naga dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggan v o a somaly com habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa sabdii sagaalka bisha sebtembar sannadka labada kun saddex iyo labaatanka idaacaddan caawa iyo dunida v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu a ibraahim xasan daanduray qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee dhulgariir ay ku dhinteen in ka badan kun qof oo ku dhuftay dalkaasi morocco iyo warar kale
xaalad laga sheekayn kara ma ahayn xaalad aad u murugo badan oo qof kastana isdhigi karay waa maalinta kugu dambaysa noloshaada ayay ahayd ruaantiina meel waxaan joogay oo barxad ah laakiin aan gudaha aan ugu jirin xagga dhismooyinka hotelka aan ka deganaa magaalada marakesh
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan sanad kadib geerida boqoradii ingiriiska queen elizabeth barnaamijka caweyska washington martida mikrofonka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oon idiin akhriyo midooda afrika ayaa la siiyey xubin joogta oo ka tirsan kooxda g labaatan oo ah wadamada ugu dhaqaalaha badan adduunka ra-iisul wasaaraha indiya narenda modi ayaa sidaasi sheegay maanta in kusoo biiritaanka midooda afrika uu muhiimad weyn uu siinayo golaha g labaatan ku dhawaaqista inta lagu guda jiro khudbaddii moodi ee furitaanka usbuuca ee shirweynaha g labaatan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo ay sii kordhayo khilaafaadka caalamiga ah iyo ka maqnaashaha qayb muhiim ah oo iyadu ku anjabtay in markaasi heshiisa laga gaaro arrimaha ugu daran wasiirka arrimaha gudaha ee morocco ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii ku dhuftay deegaano ka tirsan dalkaasi jimcihii ay aada u badan tahay iyadoo dad badanna ay ku dhaawacmeen dhulgariirka ayaa waxa uu ka dhacay buuraleyda atlas ee morocco oo qiyaastii toddobaatan iyo laba kilomitir u jirta magaalada maraakesh oo ah iyadoo goob loo dalxiis tago dhismayaasha qaar ayaa dumay magaalada maraakesh taasoo ku qasabtay qoysaskii deganaa inay bannaanka u cararaan dhulgariirka ayaa waxaa laga dareemay algeria iyo portugal wasaaradda difaaca ee azerbaijan ayaa waxa ay sheegtay maanta in ciidamada armeniya ay rasaas ku fureen ciidamadooda xalay saqdi dhexe ciidamada azerbajanna ay markaasi qaateen tallaabo argoosiya wasaaradda ayaa waxay sheegtay in cutubyo ka tirsan ciidamada armeniya ay rasaas ku fureen askarta azerbajan ee ku sugan sadrak ee ku taalla waqooyiga nakhshivan oo ka tirsan azerbajan oo xuduud la leh armeniya turkiga iyo dalkaasi iiraan war-saxaafadeedka wasaaradda laguma sheegin khasaaraha arrintaasi ka dhashay warkiina dhegeystayaal waa naga intaas halkani waa washington habeen wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay tirada dhimashada dhulgariirka cabirkiisu dhammaa toddoba dhibic labo oo gilgilay qaybo ka mida dalkaasi morocco ee waqooyiga afrika ku yaala gelinkii dambe ee jimcihii shalay ayaa la sheegayaa inay kor u dhaaftay kun qof iyadoo tirada dadka ku dhaawacmayna ay sii cagcagaynayso in ka badan kun iyo laba boqol oo qof sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka morocco qaar ka mida soomaalida ku nool dalkaasi ayaa v o e da waxa ay wax ka weydiisay dhulgariirkaasi maxamed colaad xasan ayaana warbixintan nooga diyaariyay
dhulgariirka ayaa burburiyey dhismayaal waxaana dadka ku nool magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi ay guryahoodii uga baxeen cabsi ay ka qabaan dhulgariirka oo ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee dalkaasi ka dhaca tan iyo labada kun iyo afartii dhulgariirka oo cabirkiisu ahaa toddoba dhibic laba ayaa xalay ku dhuftay buuraha atlas ee dalka morocco sarkaal maxalli ah ayaa sheegay in dhimashada ugu badan ay ka dhacday dhulka buuraleyda ah oo ay adag tahay in la gaaro dhulgariirka ayaa waxyeello u geystay dhismayaal ku yaala magaalada marakeej oo ah tan ugu weyn ee ugu dhow xudunta dhulgariirka iyo halka uu sida daran ugu dhuftay waxaana dadka ku nool ay xalay ku hoydeen bannaanka iyagoo ka cabsanaya inay guryahooda seexdaan minaarad masaajid ayaa ku dhacday fagaaraha janaa alfana oo ah wadnaha magaalada qadiimiga ah ee marakeej oo ah goob ay hay-adda unesco ku dartay goobaha taariikhiga ah ee dunida telefishin maxalli ah ayaa baahiyey sawirada burburka iyo gawaari ku hoos jirta markii uu dhulgariirku dhacayay waxaa magaalada marakeej ku sugnaa kooxda kubadda kolayga ee gift stars oo soomaaliya ku matalaysa tartanka horyaallada gabdhaha ee dalalka carabta saciid ibraahim xuseen buuna oo horey saxaafadda iyo samafalka uga soo shaqeeyey ayaa ka mid ah madaxda hogaaminaysa kooxdan waxaan weydiiyey inuu sawir ka bixiyo xaaladda markii uu dhulgariirku dhacayay ruantii aada waa mahadsan tahay colaad xaalad laga sheekeyn kara ma ahayn xaalad aada u murugo badan oo qof kastana isu dhigi karay waa maalinta kugu dambeysa noloshaada ayay ahayd ruahantiina meel waxaan joogay oo barxad ah laakiin aan gudaha aan ugu jirin xagga dhismooyinka hotelka aan ka degana magaalada marakesh dhabaantiina waxaa dhacday in hal mar keliya aan aada u maqalnay gariir xoogan iyo dhawaq xoogan waa is leedahay waxa waaye waa dhulka dhan baa laisku soo koobaya aad isdhehayso oo aada u xoogan ayaa jiray dhamaantiina argagax fara badan dadkii o dhan hotelka kasoo wada cararay dadkii o dhan oo banaanka usoo baxay dibadda dhammaantood isugu yimid oo wada ooynaya oo wada argagax ah qaarkood oo jaranjarooyinkii waxyaala kasoo gaartay oo dhaawacyo fulid ahaa marka dhibaato xoogan ayaa aniga ii muuqanaysay oo dadka marka igaaga dhawaa ah oo aada u argax badnaa laakiin magaalada reeraheeda kala duwan waxaa jirtay in dhismooyin ay dad kusoo dumeen waxyeelo badan ee dhacday oo dhimasho ay dhacday telefishinka qaranka ee dalkan morocco ama boqortooyada morocco ayaa sheegayay ama telefishinkan loo yaqaano al ula in kun qofood ay halkan ku dhimatay sidoo kalena kun iyo laba boqol ay dhaawacantay marka wasiirka arrimaha gudaha ayaa isnaha wuxuu sheegay in dadkaas todoba boqol ka mid a xitaa yihiin kuwa oo xaaladooda halis ah marka magaalada qaab argax ayay maanta si aada ugu sugneed iyo dadkii markii waxyeelada gaarshayna looga gurmanayo marka argagaxaasiti waa wax la qiyaasi kara maaha misan waxaad iga warantaa kooxdii gabdhaha kubadda kollega ee soomaaliya ee ka qeybgelayay ciyaarihii horyaalada gabdhaha carabta kooxdan ama naadiga gift stars ee aad madaxda hogaaminaysa ka mid tahay iyagu badqabkooda iyo xaaladooda waa sidee ruahantii aada umaasan tahay wax dhibaato ma jirin oo nasoo gaaray marka laga reebo argagax maadaama ay ku jireen ciyaaryahano da-yar oo hablo u badnaa oo ka yimid dalalka austria australia iyo maraykanka kuwo kalena ay soomaaliya ka yimaadeen adiga tiimka wuxuu ahaa tiin meelo kala duwan ka yimid oo marka tartankan ka qaybgalayay gabdho daayarna way ku jireen aada u argaxay oo aada yaabayso mataqaana xalay dhanba aan isheeg inta kala jooji dhab ahaantiina waxay ahayd argagax ilaa iyo maanta xilada ugu dambeeya aan kula hadlayana xitaa isku macnaha degi waayeen inay hotelkooda ku laabtaan iyadoo xaaladii ay degnayd isku aamini waayeen qof walbana uu dibadda markaa joogay marka alxamdulilah hadeertaan inta badanna howlahaasna waan iska xalinay oo inta badanna qorshehena waxaan ka bedelnay inaan magaaladan sii joogno oo waxaan goorsanay inaan dhinacan kaasabalanka usii gudubno si aan safarkeena kale oo meelihii aan kala nimidna aan ugu laabano insha allah alxamdulilah hadeertaan waxaan sheegnay waa dembi dhammaanna ciyaartooyda way dad qabaan soomaalida ku nool dalkaasi ee uu saameeyey dhulgariirka waxaa ka mid a cabdiraxmaan nuur qanyare oo degan magaalada marakesh muddo laba iyo toban sannadooda waxa uu ii warramay isagoo ku sugan magaalada kale ee magnas waxaan deganahay meel qari siyaxa in la yidhaaho oo real estate ah xalay marka agagaarka maraakish ayay ka oo u badnaayay dhulgariisku anigu waan tukanayey kursi baan ku tukanayay kursigaa ila noosada waxaan u qaatay sokortayda inay dhacday waan istaagay gariirkii waa istaagay markaan tukaday kabacdi aan saaxiibadii aan wada joogno banaanka kasoo noqdaa waxay yidhahan dhulgariiraa taagan guriga kasoo bax banaankaan taagannahay marka xaaskaygaa joogay aan wada xiriireynay dad kale soomaaliya oo ninkayla socda kamid yahay xaaskiisuna meesha nala degan yahay xalay waaga banaanku ugu baryay guryaha ayaan la gelin baa la yidhi agagaarka maraakish iyo wartazaad iya ayaa aada loogu baaba-ay dhul guryaha hadda dambe ma arkin laakiin xalay waagaa banaanka ugu baryay dawladdu waxay u fasaxday saakay seven o'clock toddobadii aroorinimo inay guryahooda ku ku noqdaan kulligeen ba soomaalidana waa iska warqabnaa waa iswacanay soomaali badana degan magnaas iyo faas iyo iyo rabaadba waa iswacwacanay kulligood odayaanu ahay waa wacay kulligood aa nabad qaban insha allah wasaaradda arrimaha gudaha ee morocco ayaa ku boorisay in dadku isdejiyaan iyadoo hadal laga sii daayey telefishinka ku sheegtay in dhulgariirka uu ku dhuftay ilaa iyo lix gobol xarunta juqraafiga ee morocco ayaa sheegtay in dhulgariirka uu dhacay waxyar kadib kow iyo tobankii habeennimo ee saacadda aagga igli ee buuraha high adlas ku-xigeenka labaad ee safiirka soomaaliya u fadhiya morocco maxamuud maxamed faarax oo aan qadka taleefanka kula xiriiray isagoo ku sugan magaalada marakesh oo ay u tageen ka wardoonka xaaladda soomaalida iyo kooxda kubadda kolayga ee gabdhaha ee halkaa ku sugan ayaan weydiiyey xaaladda badqabka guud ahaan soomaalida soomaalida ilaa hadda wax dhib oo gaaray ma jiraan magaalooyinkai kala sugan yihiin waxaa kamid ahaa rabaad oo safaaradda ku taalla maraakesh faas maglis marka wax dhib oo gaaray ma lahan ayaga soomaalida waddankaasi ku nool intay leegyihiin soomaalida inta badan arday iyo dad oo familo oo degan ayay inta badan u badan yihiin iyo qoysas inta badan kasoo guura yurubta iyo kasoo guuro degan marka dad saas u badan ma ahan laakiin qiyaas ahaan waa boqol qof ayaa lagu qoys baa lagu qiyaasaya markii arrinta dhacdaba waxaan la sameynay xiriiro waxay leeyihiin community oo maaragtay oo jaaliyad bay leeyihiin oo ku xiran safaaradda iyo dhammaan ardada meelahay kala joogaan magaalada saas la yihahdo oo u dhowaa maraakesh oo saameynta ay maarata alxuus magaalada la yiraahda ka dhacday maraakish oo dhow kuwii joogay iyo rabaad oo aan joognaba ku dhammaan waa la sameynay wayna fiican yihiin wayna nabad qabaan cabsi guud way iska dhici kartaa oo oo maadaama markii ugu horreysay uu yahay wakti dheer kadib inuu soo noqon karo in kalena aan la ogaa karin way way caba karaan dadkii oo maarata way dareemi karaan dareenkaas annagana waa la qaybsanay ka safaarad ahaan wayna nabad qabaan alxamdulilah waa dhulgariirkii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca morocco tan iyo labada kun iyo afartii oo dhulgariir ka dhacay buuraleyda riif ee waqooyiga dalkaasi ay ku dhinteen in ka badan lix boqol oo qof madax arbeed iyo madax caalamka kale ah ayaa ka tacsiiyey dhulgariirka madaxweynaha dalkan maraykanka joe biden ayaa ka mid ahaa madaxdii ka falcelisay mashaqadan isagoo yidhi waxaan aad uga murugsanahay dhimashada iyo burburka uu sababay dhulgariirka morocco qalbiyadeenna iyo ducadeennuba waa kuwo la jira dhammaan dadkii uu saameeyey dhulgariirka ba'an maamulkaygu wuxuu la xiriiray saraakiisha morocco waxaan si deg dega uga shaqaynaynaa xaqiijinta badqabka muwaadiniinta maraykanka ee morocco ku nool waxaa kaloo aan diyaar u nahay sidii aan kaalmo kasta oo lagama maarmaan ah u gaarsiin lahayn dadka morocco maraykanku waxa uu garab taagan yahay morocco iyo saaxiibkay boqor maxamed xilligan adag ayuu yidhi madaxweyne biden
aaday u mahadsan yahay warbixintaasi ku saabsanayd dhulgariirka morocco waxaa soo diyaariyay soona jeedinayay maxamed colaad xasan dalka britain ayaa jimcihii shalayto waxa ay ku beegnayd muddo sanad ah oo ka soo wareegatay geeridii boqoradii ingiriiska queen elizabeth raay ururin laga sameeyey dadka ingiriiska ayaa waxa ay muujinaysaa in wiilkeeda bedelay ee boqor jaarleska saddexaad uu wajahayo caqabado ka haysta sidii boqortooyada ay u sii ahaan lahayd mid sii xajista saameyntii ay lahayd gaar ahaana jiilka cusub wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa warbixintan nooga soo diray london
boqoradii elisabeth ee boqortooyada ingiriiska midoobay waxay kursiga ku fadhiday toddobaatan sannadood waxa ay ahayd astaan si xoog ah looga jeclaa britain gudaheeda iyo caalamkaba dhimashadeedii sideedii bishii sebtembar ee sanadkii hore iyadoo uu ahayd lix iyo sagaashan jir dad badan ayay ku noqotay murugo richard fitz william waxa uu ka faallooda arrimaha qoyska reer boqor waxa uu yidhi waxaan u malaynayaa inay ahayd ruuxdii dalka haddii hogaamiye sidaa noqon lahaa jiri lahaa iyada ayay ahayd boqoradu kadib markii ay dhimatay wiilkeeda curada ee charles ayaa noqday boqorka xaaskiisuna waxa ay noqotay boqorad laakiin boqorad aan taajka xidhnayn jimcihii ayay isugu tageen kiniisad ku taala goobta ay reer boqor ka degan yihiin mandaqada scotland ee bal moral oo ay boqoradii hore ku dhimatay muuqaal tacsi ah ayuu charles duubay baraha bulshadu ku kulanto ayaa lagu wadaagay waxaana ku jiray sawiro aan hore loo muujin oo boqoradii ahaa hadalladiisii waxa ka mid ahaa waxaan si kalgacal leh ugu xasuusanaa nolosheedii dheerayd adeegyadii daacadda ahaa iyo dhammaan kaalinta ay qaar badan oo inaga mid ah u taagnayd london waxaa loo riday madaafiicda dabaaldegyada jaliska xarunta westminster abbey ayaa la garaacay jaliskan maanta oo kale sanad ka hor sidan ayaa loo garaacay iyada oo boqolaal kun u baroordiiqayaan dhimashadeedii maalintaasi laba iyo toban bilood kadib dadka reer britain siday haddaba u arkaan qoyska reer boqor ra-yi ururin la sameeyey ayaa muujinaysa in boqolkiiba labiyo lixdan dadka ingiriisku la dhacsan yihiin qoyska laakiin da-yarta tiradu waa boqolkiiba dhowr iyo soddon waa kan mar kale richard oo ka faalooda arrimaha qoyska reer boqor da-yarta u dhaxaysa siddeed iyo toban jir ilaa afar iyo labaatan hoos u dhac ayaa ku yimi la dhacsanaanta qoyska reer boqor tan iyo wixii ka dambeeyey waraysigii amiirka dhaxal sugaha walaalkii harri iyo xaaskiisa megan ay siiyeen gabadha la yidhaahdo opra waraysiga oo baxay sanadkii labada kun iyo koob iyo labaatankii oo amiirka dhaxal sugaha walaalkii harri iyo xaaskiisa megan qoyska reer boqor waxa ay ku eedeeyeen cunsurinimo reerkuna waa ay beeniyeen taas ayaa keentay in lamaanahaas laga saaro xaydaanka boqortooyada buug uu qoray harri bishii janawari ee sanadkan waxa uu ku dhaleeceeyey qoyska laakiin isagoo ka hadlaya xaflad samafal ah oo loogu talagalay carruurta xanuunsanaysa jimcihii toddobaadkan harri waxa uu si diiran uga hadlay ayeydii hadalladiisiina waxa ka mid ahaa waxaan ognahay sanad kadib in ay caawa inoo jeedo oo ay ina aragto inaynu wada joogno oo faraxsannahay la dhacsanaanta boqor charleska saddexaad waxay u muuqataa inay degan tahay boqolkiiba sagaal iyo konton dad la weydiiyey ayaa sheegay inuu shaqo wanaagsan hayo laakiin waxayse soo taraya carqalado ay ka mid yihiin dalal britain gumaysan jirtay oo dalbanaya in meesha laga saaro astaanta in boqortooyadu tahay madaxa wadamadooda joe little waxa uu tafatire ka yahay joornaalka manchester magazine waxay iila muuqataa in boqortooyadiisu ay ku dhammaan doonto in ka yar awooddii uu ku bilaabay kiisku sidan ayuu ahaa xukunkii hooyadii waana isbeddel dabiici ah charles waxa uu ka hadlay baahida loo qabo in la abuuro boqortooyo kooban oo si wanaagsan ula jaan qaadaysa wakhtiyada dhaqaalaha adag ee britain cabdixaafid cabul ismaaciil v o a london
habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leeyahay halkaad weli nagala socotaana waa washington haatana waxaad ku soo dhowaataan martida mikrofoonka waxaan soo jeedinayaa jacfar kukay
kulanti wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotaay meel walba oo aad dunida ka joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti igu ah afhayeenka ururka o n l f cadaani hirmooge oo ku sugan gobolka minnesota dhowaantan ayaa waxaa dunida daafaheeda dadka ku sugan ee ka soo jeeda gobolka soomaalida waxa ay u dabaaldegayeen sannad guuradii soddon iyo sagaalaad ee ka soo wareegatay markii ururkaasi la dhidbay ee la aasaasay haddaba afhayeenka ayaan kala sheekaysan doonaa marxaladihii uu ururkaasi soo maray iyo weliba waxyaabihii uu xaqiijiyey iyo in uu gaaray ujeeddooyinkii loo aasaasay iyo in kale caddaani marka hore ku soo dhowow barnaamijka martida makarafoonka idaacadda v o a aad baan ugu dhawaayay v oda idaacad weyn oo sanadaha dambaba door lahayd oon oo qadiyaddana aada la socotay weeye waayahay maalmahan waxaad xusayseen sanad guuradii soddon iyo sagaalaad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay o n l f soddon iyo sagaal sano wakhti yar maaha munaasabadaha aad qabanayseen maxaad ku soo bandhigayseen oo aad xoogga ku saarteen muddo yar ma aha aada iyo aad waxaan ku soo bandhigaynay afar sano oo nabad ah oo halgankii ahaa afartaa sanaba in kor loo qaado xuska iyo waxay ahayd ma garanaysaa muuqashada maadaama qalin iyo dareen shacab iyo abaabul iyo isku xidhnaan ku halgamayno qayb ka mida bay ahayd marka ujeeddadu waxay ahayd shacabka in isku xidhkiisa la xoojiyo oo muxuu ahay geeska africa ilaa noorada america inta ka dhexleh konton iyo sideed jaaliyadood toban gobol oo somali state ah sagaashan iyo saddex degmo dhammaan dalalka soomaalida ee soomaaliya iyo jabuuti iyo kenya iyo meelo kala duwan oo ethoobia ah xusku sidaas waa marka waxay ahayd ballanteena waa halkii halganku waa waa uu socdaa qalin iyo abaabul weeye farintaasaan soo bandhigayn
waaya soddon iyo sagaal sano ma aha wakhti yar muddadaasi aad halganka ku jirteen sida aad ii sheegayso ee soddon iyo sagaalka sano ah maxaa idiin qabsoomay maxaa la taaban karaa oo aad hadda dadka ku dhegaysanaya u sheegi kartaa wax weyn baa noo qabsoomay kow horta qadiyadanada maanta maaha qadiyad khilaaf xuduudeed oo soomaaliya etoobiya udhexeeya maaha waa qadiyad shacab xoog lagu qabsaday reer yurub qabsadeen etoobiya ku wareejiyeen waa isagu diidan yahay ay ka talin soo halgamay dhul go-an iyo maab go-an iyo muxuu ahaye astaamo go-an oo soomaalinimo ah oo goonidooda u taagan oo soomaaliya soomaaliya isfidinaysa waxay etoobiya ku deedi jirtay soomaaliya isballaadhinaysa ay meeshaa ka baxday ciidan ahaana etoobiya toddobiyo labaatan sano aanu ishardiyeynay oo si fiican isu dhadhaminna inaan nahay dirlab geesiyaala shacbi mintida oo adkaysi leh oo deeqsi ah oo karaamadiisa iyo dhaqankiisa iyo jiritaankiisa iyo afkiisa iyo diintiisa iyo ummadnimadiisa wax kasta oo qaali ah iyo wax kasta oo rakiisaba u horreeya inaan nahay rikoorhkay gashay maxaafidda fagaarayaasha caalamiga ah ee reer galbeedka iyo maxaa ahay dowladdan maraykankeena hadda joogno iyo muxuu ahay dunida saddexaad iyo golaha ummadaha midoobay intaba qadiyad maanta ka diiwaan gashan oo shacabka soomaaliyeed ee soomaalida ogaadeynaya ama soomaaliya galbeed ku nool iyo dowladda etoobiya dhex taagan marxaladaasay soo gaadhay qadiyadanadu meel aada u fiican bay maraysaa dadkii lahaabaa matelaya ori ku dagaalamay qalin ku dagaalamaya maanta mid ah difaacanaya marka waxaan dar waxaan guulo akhlaaqiya iyo kuwa muuqaal iyo kuwa sharcigaan gaadhay kuwa milatariba waaya marka bal waxaad noo sheegtaa hadafka ama ujeeddada ugu weyn ee loo aasaasay o n l f in ay xaqiijiso hadafkaasi muxuu ahaa
wuxuu ahaa dadka soomaaliyeed ee etoobiya ku hoos jira inay xaqa aaya ka tashiga dabiiciga ah ee charterka iyo xeerarka u n-ka iyo midka ururka afrikaanka iyo midka ururka dunida saddexaad dalalka dhexdhexaadka iyo midka jaamacadda carabta urur goboleed iyo mid caalamigaba uu qirayo ummaduhu inay aayahooda ka tashadaan ee dagaalkii labaad ee adduunka mabaadiida noqda wixii ka dambeeyey principalka muxuu ahay caalamiga dhibaatooyinka lagu xaliyaa noqday inay xaqii dadka soomaaliya helaan xaqa aaya ka tashiga taasaan u dagaalamaynay maantana way soo dhawaataa aaya ka tashiga waxaa kamid a in aas maamusho waxaa kamid a in afti lagaa qaado waxaa kamid a inaad go-aamiso cid aad ka tirsananayso iyo sidaad u noolaanayso waxaa kamid a inaad inaad inaad doorato cidda ku hogaaminaysa waxaa kamid a inaad go-aankaaga siyaasiga iyo amni iyo dhaqaale aad aad yeelato marka waan ku soconnaa yoolka mana fogowna noo muuqdaa
adinku waxaad ahaydeen urur hubaysan oo awood ciidan doonayey inuu hadafkaas aad ii sheegtay ee ku gaaro hadda hubkii waad dhigteen oo waxaad noqoteen urur siyaasadeed oo qalin wax ku raadinaya sidaaad ii sheegtay haddii in qalin wax lagu helo ama hadafkaas qalin lagu xaqiijiyo ay suurto geli weydo ma hubkii baad dib u qaadanaysaan
horta hubka qalinku waad ogtahay isaga ka qa- muxuu ahaay ka khatarsan hubka wax qarxa ama lagu dagaalamo ee physically dadka waxu yeela midka qalinka ka xoog badan cilmi iyo caqli ku dagaalanka yaa ka horeeya gacan ku dagaalanka marka halganka nagu kolkii horeba sagaashameeyadii qoladii maamulka dhistay baan nahay dood siyaasi a etoobiya la gashay dood halgan muxuu ahay siyaasi ah iyo qalin ku dagaalamaysay ismaamulka dhistay structureka dawladda dhistay kow iyo tobanka gobol iyo dastuurka iyo calanka iyo manhajkii iyo iyo iyo ciidankii u horreeyey ee boolisa iyo xuduudihii u horreeyey ee laba kun iyo maxaa maxaan ujeeda sagaashan iyo labadii sagaashan iyo saddexdii wax ka diyaariya baan nahay marka ururkii ibaardheef iyo taliskii markaa joogay baa siyaasiyan intuu nooga cabsaday gacanka hadal nagula dhaqmo dagaalka nagu qasbay marka oona nafsidiisaba urur ballaaran oo nabad iyo iyo dagaalba ku dagaalami karaan nahay marka difaaca jiritaanka ururka difaaca qadiyad raadinta difaaca dadka iyaga yaa dagaalka keenay marka maantana waxaan ku halgami karaa nabad waan ku halgami karaa dariiqo kasta oo noo dhoweynaysa muxuu ahaay yoolkanaga waan waan waan soo marray waan u mari karaa midda midba mid bayna ka fiican tahay marka dariiqada nabadu kama foga inay yoolka noo noo hogaamiso ama noo dhaweyso xagga yoolkanagii haddii etoobiya dadka iyaga inuu inuu muxuu ahaay nabad ku halgamo nabad xaqiisa ku helo xaqiisa siyaasiga iyo maamulka dhulkiisa ay ka talinta dimuqraadiyad iyo sinaan ahdaaftiisa haddii laga hor joogsado de etoobiya adiga arka hadda wixida isku haysa anagu baruri marka gacmaha baruriya ku haysan mayno waan garta waxaad ii sheegtay in hadafka ugu weyni uu yahay in dadka soomaalida ah ee ku dhaqan gobolkaasi ay awood u yeeshaan in iyaga umuurahooda iyo waxyaabaha la xiriira masiirkooda ay iyaga go'aan ka gaaraan oo ay helaan madax bannaani dhinaca go'aanada iyaga khuseeye ah ee hadafkaas hadda aad ka dhawaajisay ee aad ii sheegtay in ujeeddadaasba loo aasaasay o nlf markii hore inteed u jirtaan xaqiijintiisa ma dhow yahay ma wakhti badan baa ka haray bal sawir naga sii intee baad u jirtaan xaqiijinta hadafkaas wallaahi waxaan saafo dheer baan soo jarray hadafkaas kow markii koowaad ba etoobiya xoog soomaali ah oo qadiyadda soomaaliyeed ka u halganaya oo etoobiya la heshiisay oo hor fadhiisatay qoladii koowaad baan nahay heshiis baan ku wada joognaa etoobiya waagii horena way ka santaagi jirtay magaca soomaalida mayna ogolaan jirin magaca soomaaliyeed bay maanta ogoshahay dhaqdhaqaaq siyaasi ah oo xuquuq raadin ah oo difaacid ah xuquuq difaacida oo dhul difaacida oo jiritaan difaacida oo waagii hore diidi jirtay baa sharci ka ah marka waxaan is leenahay hardanka iyo tartanka qowmiyadaha etoobiya ka kooban tahay udhexeeya qolada ugu nasiib badan baa nahay hadday isla joogtana kuwa ugu horeeyaan nahay waxaan nahay qowmiyadda ugu dhulweyn ugu khayraad badan ugu istraatiijisan oo saddex dal xuduud la leh allaahuma stacaan khayraadka dabiiciga ugu weyn meesha ugu xasaasisan taariikhda ugu xasaasisan leh marka inaanu noqono muxuu ahaayey daaxurida waaweyn ee wax ka jeexjeexaya aayaha etoobiya iyo inaanu goonina istaagno uma dhaxayso sidaa daraaddeed waxaan is leenahay aayaha aaya ka talinta ummadda soomaaliyeed masaafo dheer hadda nagama foga lo nalomana xoog sheegan karo wax aada nooga taag badanna maba jiro hadda annagana ka tol badan oo min jabuuti ilaa kenya waran laandheera ah oo soomaali ka dhashay soomaali dhaqaalo leh oo caasimado leh oo erbada leh oo magaalooyin leh oo dawlado leh oo oo qurbaha oo maraykanka white houseka fadhida oo dawlado waaweyn ka tirsan oo qurba joog fara badan leh oo oo mu'asasaadka hay-adaha caalamiga oo dhan ka tirsan oo wax badan baan leenahay marka ma nihin meeshii afar iyo lixdankii shan shan boqol iyo ama shan kun Mhm, oo mhm.
guriile ah Waa oo gartay.
dagaalamaysa Way, qolyadooda keli aan ahayn ma Eh, dad badan baa rumaysan in eh, xulumkii ahaa ama riyadii ahayd ee soomaali weyn ama in dadka gobolkaasi ku dhaqan ay soomaaliya dib ula midoobaan uu meesha ka baxay maadaama aad adinkiiba noqoteen urur siyaasadeed oo aad siyaasaddii gasheen kuna milanteen maxaad kaga jawaabaysaa arrintaas kaasi waa midaan taariikhda siyaasiga akhriyay malaha okiyaale madow buu ku akhriyay taariikhda isbedelka dadka geeska africa maanta isku xidhan een xuduud iyo jinsiyad iyo boor iyo calan dawladeed la kala celin waa dadka soomaaliyeed maantay dadka soomaaliyeed ugu midnimo badan yihiin maanta ay ugu fursado badan yihiin way ugu laandheeraysan yihiin way ugu dhaqaalo badan yihiin way ugu xadaarad horeeyaan dunidana saameyn bayba ku yeesheen waagi hore geeska afrikaaba joogday keliya maanta noonad american yaan yaan ka wada hadlaynaa oo saameyn weyn oo siyaasi iyo dhaqaalo soomaalida ku leedahay geeska africa soomaaliya un baynu weyn hore saameyn ku lahay kenya iyo etoobiya iyo jabuuti iyo intaa dadka udhexeeya soomaalida maanta isku furan marka midnimada dadka soomaaliyada geeska africa sidaa doonta ha loo dhigee maanta ay ugu xoog badan tahay mustaqbalkana way kasii xoog badnaan dadka ugu tiro badan ugu dhaqaalo badan ee goobta ugu istraatiijisan degan ee ugu muxuu ahaay firfircoone koonfur africa iyo central africa iyo east africa dhaqaalihiisa gacanta ku haya ee siyaasado iyo dowrar waaweyn kule reer galbeedka ee geeska africa farta ku wareejiya waa soomaali wey marka ruuxa maanta leh xulumkii ama riyadii dadka soomaaliyeed baa dib u noqotay leh muxuu akriyayaa waayahay maadaama aad ii sheegtay in eh, eh, xaaladda etoobiya ay isbeddeshay ee etoobiyana ay etoobiyadii hore ahayn bal sawir naga sii xaaladda hadda uu ku sugan yahay gobolka soomaalidu waa sidee nabad wuu yahay dadkanaga wuu nustay muxuu ahaa dhinacyo fiican oo etoobiyada kale iyo meelo kale kaga fiican oo badan waa jiraa ha yeeshee maanta abaabulnidanada iyo xagga midnimada iyo wada shaqaynta iyo soo dhacsiga xuquuqaha meelahan tarayno inay inay naga waxaysan yihiin sidan inay ka xoog badan yihiin bay tahay aad baad u mahadsan tahay caddaani aada u mahadsantihin kaasi waxa uu ahaa caddaani hirmooge afhayeenka ururka o n l f oo isagoo ku sugan magaalada minneabolis ee gobolka minnesota qadka telefoonka iigu warramayey waxaannu marti ku ahaa barnaamijkeennii martida makarafoonka oo intaa aan ku soo gebagabaynaya intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
jacfar kuukaya ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi ee martida mikrofonka halkani waa washington habeen wanaagsan ayaa mar kale idin leeyahay haatana ku soo dhowaada barnaamijkii caweyska washington waxaa soo jeedinaysaa caashe ibraahim aadan
wacana wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii cawayska washington barnaamijka cawayska ee caawa waxaa marti igu ah xildhibaan aamina maxamed mursal oo loo yaqaano aamina eli xildhibaan aamina waxa ay barnaamijka cawayska washington ee caawa nagula wadaagaysaa jacayl dhab ah oo iyada soo maray oo ka soo bilowday shirkii dib u heshiisiinta soomaalida ee embagathi ee magaalada nairobi ee dalka kenya kaas oo xusuuso badan oo lama ilaawaana ku reebay nolosheeda dadka kale ha dhegaysan anaa ku jecel adiga maxaa ummadda naga galay maxaa ummadana jacaylkeedaa ka weyn oo kale ahayd iyada u jawaabaysa dadkii faragelinta ku hayay jacaylkeeda ayay aamina cod dheer waxa ay ku tiri waa caawa iyo cawayska washington xildhibaan aamina marka hore ku soo dhowow barnaamijka cawayska washington bal si kooban dadkana dhegaysanaya bal isbar aamine maxamed mursal aamine eli waa qof ma bismillahi raxmaan raxiim caashacuud aada iyo aada umahadsan tahay magacaygu waa aamine maxamed mursal laakiin caashuur magac maskiin lagamaha waxaa lii yaqaana aamine eelay waa gartay waxaan soo magacaas noqday wasiir hore waxaan soo no- waxaan soo ahaa xildhibaan hore haddana xildhibaan federaalka ahay aamine maxamed mursal waxaan rabaa inaan ku bilaabo su-aal ah horta barnaamijka caweyska washington ee ka baxa v o e da iyo guud ahaan v o e da sidee ugu xiran tahay wallahi bilah aada iyo aadaan u dhegeystaa weliba maalmihii u dambeysay ani xoogaa fanaaninta saaxiib aan la ahaa halkaa waan ka wada salaamaya hebe maxamed qabanadaari allah u naxariisto magool allah u naxariisto saaxiibaan la ahaa laakiin markuu soo galay generaal mahad taliisho inuu odaga fanaan yahay ma ogeyn mataqaanaa marka aad iyo aad yaa ula yar riyaaqay markuu uu mataqaanaa weliba heeskaa dalbaday ma moodeen muxuu ahaa isheeg jananka inuu muxuu ahaa isheeg ee ee fanaaniinta la socdo because isaga weligiis askari uu ahaa marka dee adeerkay fadla hadduu ku darsada waaba waaba ilaahay mahaddiisi waa mataqaana aad iyo aad aan ugu farxay waxaan kaloo kasii helay haddana mataqaana wareysigii aan wareysatay ee muxuu ahaa sheekh batuulo sheekh axmed batuulo sheekh axmed gaballe guddoomiyahayga halkaana waan ka salaama fursada waan ka faa'iidaysanayaa iyadana aad iyo aad aan ugu maqsuuday marka waxaan dareensanahay xoogaa muxuu ahaa ii sheegay aamin elayna maanta inay kawaan ka saaran tahay
waaya waaya meesha kawaan kawaan laisa saaraayo ma jiro aamina meeshan waa barnaamij caways sida magaciisaba ka muuqato waa barnaamij aan ugu talagalnay oo v o eda ugu talagashay in dadka dhagaysta inay ku madadaaliso een, maalmaha dadku ay nastaan barnaamijkaasaad marka caawa aad marti ku tahay oo aad nagula caweyneysaa marka ugu horeysa bal aan kugu soo dhaweeye maxaad jeclaan lahayd caawa inaad nagula caweyso wallahi waxaa jeclaan lahaa aniga laftirkay mataqaana saasna ugu weyna sixty four keliya ayaan jiraa laakiin markaan konton jira ayaa xoogaa mataqaana ayaa kalgacaylkii oo sixteenka dib ii usoo laabtay marka waxaan rabay haddii fursad la iisiiyo inaan ka sheekeeyo kasiiro aada u macaan oo igu qabsatay nairobi marka taasaan ka- ayaan jeclaan lahaa inaan kaga qayb qaato caawo waaw dadka waxaa laga yaabaa inay markiiba isweydiiyaan waxay yidhahdaan dumarka lama weydiiya da-dooda hadday soomaali tahayna kaba sii darin marka caawa een, ummaddii oo dhan oo ku dhegaysanaysa da-daadii baad u sheegtay marka taasi ma laga yaabaa inay beeniso dumarka da-dooda lama weydiiyo way beeninaysaa da-dana waa iska number muxuu ahaa ii sheeg saasna umaba weyna aniga because lixdan iyo afartan wax weyn maba aha caasho
waa dadka siduu umaba haystay mataqaanaa waa si- waa siduu shalay meesha aan maraay ka dar maantaan maraa waa siduu taliya shub sheegee noloshaba hadday kuu bilaabanaysaa iyo jacaylkii iyo arrimihii ee muhiimka nolosha u doohihii ahaa koreen weliba ayeeye keliya ma iyo gabadhe mataqaanaa ii sheegay ayeeye waa sii dhaafi raba bardo haddii ilaaha idmo maasha allah maasha allah maasha allah waayahay mar kale mar kale soo dhawow een, aamine maxamed mursal een, aamine eelaayna waxaa tiri waa la iigu yeeraa marka waa magac caadi oo dadku ay kugu yeeri karaan magaca adduunka u jeclaha waa waayahay waxaa tiri aamino waxaan jeclaa in barnaamijkan caweyska washington caawa aan la wadaago sheeko yaroo macaan sidaa tiri waxaan filaya inay sidaa sheegto macaanaan doonto waxaad raacisay qiso kugu qabsatay magaalada nairobi ee dalka kenya bal qisadaasi noo bilow dadku waxaan u malaynaya inay ay dharanayaan inay kaa maqlaan caasha horta qisada nairobi igu martay mataqaanaa inbagaata ayaa joogay waxaan filaya markaas inaa nala joogtay marka wiil mataqaana ayaan isjeclaanay oo mataqaana doorashadii cabdullaahi yuusufa waxaa kasoo dhexbaxay jacayl oo ma- ee qisad aada u macaan xambaarsan ee runtii marka xoogaa mataqaanaa ma raba magacay inaan sheego kolooyin ama qaraaba ayaa waxay damceen inaan mata- hadafkeyga iyo jaceylkeyga inay hor istaagaan markaas ayaan mataqaana isha waa fikiro mataqaana london ayaa aaday maadaama fanaaniinta aan saaxiibo la ahay waxaa la kulmay marian mursal ciise oo halkaan ka salaamayo iyo jooqle iyo muxuu ahay qoomaal waxaa kasoo dhexbaxday hees la yiraahdo oo aniga fikirkeeda aan lahaa magacana hore aniga aan ula bax kun jeer anaa ku jecel kiishow heestaas horta waa hees caana kun jeer anigaa ku jecel waxaa qaada maryan mursal maxaa keena heestaasi heestaas waxaa keentay mataqaanaa eh, rag oo mataqaanaa qaarkoodna dhinteen allah unaxariisto qaarkoodna haddaba ayna nool yihiin ayaa waxay isku dayeen in jaceylkayga ay soo fargeliyaan ama dee mataqaanaa iisha qof wax jeclaana ayaan ahay marka waxa waa ka fikiro waxaan ku dhahay qorooyinkaasay ugu adkaataa bal ninkaan adduunyadoo dhan ogeysi inaad jeceshahay sidii ayay ku timid markii ii sheegay weliba muxuu ahaa ii sheeg heeskaas mataqaana waxyaabo badan ay xambaarsan tahay noloshay xambaarsan tahay waxyaabaha la isu guursaday ay xambaarsan tahay qofkii dhegeysta unbaa dareemi kara mataqaana dareenka iyo mataqaana jaceylka iyo muxuu ahaa ii sheeg ee sida mataqaana dadka aan ugu gudbiyay meediyaha qofkii yaqaana ayaa yaqaana heeskaas maryan mursal ayaa iskala hortay ereyada laakiin markii ay dhalan mataqaana kaftankiyo sheekadeeni markaan isu keliyahayn kollaba ma ilaabi karo waa erigan ugu jeclaha waa erigaas haye kalaam dad kale ee ha maqal kalsoonaan ka rabaa kalsoonaan ka rabaa ku jeer ku jeer tishow aniga ku jecel waayahay heestaas horta waa hees caana bal qadaraan ka dhegaysanna marka hore waayahay waxaad tiri si adduunkoo dhan aan u ogeysiiyo in jacaylkayga uu yahay midaan la qaran karin marka ma adigaa lagu lahaa kuuma qalmo hebel mise hebel baa lalahaa kuuma qalanto heblaaye oo adiga ah hibalaa lalahaa kuuma qalmo laakiin aniga wax walba waxaa ka weynaa culeyska markaas adiga ihaystay marka dadka mataqaana maxaa ku qancin kartaa waay marka soomaali waa iska taqaana waa iska qabiil iyo hibil ma guursanaysa iyo dagaalaha naga dhexeey iyo waxaas dhig ma uba dhigin aniga marka ii sheegay halkaana waa ka salaamaya kiishwili waa noolyahay mataqaana taariikh lama ilowaan ayay ahayd waxaad tiri culeysaa isaarnaa culeyska ku saarnaa muxuu ahaa waxaa isaarnaa muxuu aa ii sheegaya waxoogaa waa siira qarsaneen si oo publica markaas u mataqaana banaanka uma keenin laakiin xanxantii suuqa ayaa gashay marka way guursanaysaa kursigii qabiilkaas ayaa la yeelanayo waa iska taqaanaa soomaali iyo dhaqankeedii laakiin wixii oo dhanba waxaa madfuuqsatay markaan mataqaanaa soo saaray kiishoonaa kun jeer ku jecel jacaylkiyaa la siyaasaday miya ile sidaan hadda qiyaasaayo adigana siyaasadaad ku jirtaa waa la siyaasaday because waxaa lagu leeyahy gabadha gabadha hadduuba mataqaana waxa uu leeyahay kursigii waxaa naga qaatay qabiilka ninka uu yahay marka taasaa soomaalida u badan tahay taasaa ka dhaadhacsan anigana sheekooyinkaas mataqaana haddana muxuu aha i sheegay hawshaas waaba ka weynaada alxamdulilahi inkastoo saas aan u weyneyn laakiin haddana xoogaa mataqaana taas waa waa tala yara nastay laakiin dhibba uma dhigeen waxa culeyska ihey iyo kalgacaylka aniga qabay iyo muxbada aan ninka u qabay taasaa waxba ka weyneyd marka labadiinaba waxaad ahaydeen xildhibaano xilligaas soo ma labadeenaba xildhibaana ahayn marka waxaa laleeyahay haddii aad guursatid ninkan isagana xildhibaanka ah kursigiisa iyo kaagaba waxaa isku darsanaya beeshiisa isagaa wada qaadanayo
maxaa ka jiray run ma ahayd haddii ninaad jeceshahay oo adiga oo xildhibaana oo codaad leedahay codkii is maxay kula tahay mayde run run waa muxuu aha ii sheegay taas soomaalida dhan ayay ka dhexaysaa saa wala socotay aniga mataqaana kiish awlaad iskumaan dhalin labadeenaba soo daysta ayaan kasoo wada jeeday tii ayaa kala qadqaadaya marka ti aa hadii lagu diiday kursigii ama laguleeya mataqaana kursigi waa la qaatay ka hora markaan qabaayilo kale aa u keentis waa gartay marka bal waxaad wax yar ka taabataa maryan mursal markii aad ku kulanteen london iyo waxa heesta markaasi inay ereyadan markiiba samayso keenay maryam mursal wallahi maryam mursal mataqaanaa iisheeg horta iyadoo dhan baaba jaceylka samaysan waa ogtahay mataqaanaa qisada iidi axmed cali cigaal iyo wixii ka dambeeyaba maryam sideedaba mataqaana ilaahay xafidaa leeyahay halkaan waa ka salaamaya isla markii way la booday waxay raadsatay joogla ay raadsatay halkaan ilaahay waxaa leeyahay walaalkii xoogaa waa yara xanuunsay allaha caafiyo nin la yiraahdo mataqaanaa qoomaal oo isna in adeerkeeya ah muxuu ahaay markiiba isla habeenkiiba mataqaana heeska magacee loo bixiya waxaa loo bixiya kudhaya kiishow anaa kun jeer ku jecel habeenkii kuxugun baxayna amina eelay aawo heeska waa diyaar maxaa marka toos ugu soo qaadatay magaca magaca dee waa walaan kugu sheegay caashira mataqaana i sheegay dadka kale ha dhegaysan anaa ku jecel adiga maxaa ubadda naga galay maxaa mataqaana jaceylkeedaa ka weyn oo kale ahayd
marka heestii marka la qaaday sida kolley hadda aad sheegtay adiga kiish nolol idinkama dhexaysa hadda waxaad tihiin qoys hore isu qabay marka heestii marka lasoo qaaday kadib wixii aad ugu talagashay ma qabatay ma daweysay boogihii markaas jiray culayskii markaas jiray ma yaraysay wallaahi waa iska daweysay waa og tahay dhibaatadii waana daba socotay ninkii wax inuu mataqaanaa guri kale uu samaysto adiga sheekooyinka waa iska dhaadheer yihiinoo waxaad mataqaanaa nasiib darro waxaad markiiba haddana soo baxday isla maryan mataqaana heesii qaadaysa oo la yidhaahdo madaamkii iyo gurigii haddaada nolosha waxba ka ogeyn anigu naaha igu orane mataqaanaa waxba saas oo kale ah war ninka oo lagu nacyay nadaamka kurkayo hadaad noloshaba aqoon hadaad noloshaba aqoon aniga naaha igu oran niyadana haiga jabin niyadana haka jabin niyada niyada niyada qalbiga wakanace niyada niyada niyada niyadana haiga jabin marka aniga heestaas mataqaana ummadda soomaaliyeedna oo hadda ay dhegaysanaysan meel walba waxaa la heeskaas shuqul kuma lahayn because hees macaan oo taariikhda gashay ayaa samaystay taydiba waxaa kasaa mataqaana waxaa kasii badnay su-aalaha iga soo gaaraya oo mataqaana qof walba ileh mataqaana haye shalay waxaa leehay mataqaana kiisho anaa kun jeer ku jecel oo maantan muxuu ahaa ii sheeg ma ninkoo lagu nacyaa marka heestaas mataqaana aaday saameyn badan igu reebtay su-aal badan ayaa la igu weydiiyey dad badan ayaa iga wareystay marka aniga heestaas mataqaana maantana v o anoo iga faa'iidaysanaya shuqul kuma lahayn laakiin ilaahay og baa mataqaana isla doonasha ilaah ayay ayay ahayd aniga naftarkeeda waxoogaa markaas waana hinaasyarna waa iyala qabtay marka waa ku raaxaysanaya infact laakiin heestan shuqul aniga kuma lahayn marka waxay ku soo beegantay miyaa xilligii guurkii adiga iyo kiish uu dhammaaday exactly haa waxaad ka warantaa intaanan hore u socon aan waxyar gadaal u laabto heestii marka aad samaysay kun jeer anigaa ku jecel kiishow oo heestii ay caan baxday oo ujeeddadii aad ka lahayd ahayd in qarsoodiga uu ka baxo dadka meelaha ka hadlaaya inay aamusaan aad rabtay kiish isaga siduu u arka heesta aad iyo aad usoo dhaweeyey markii u dambeysay waxaan tagnay jabuuti ayaan tagnay reer jabuuti oo dhan baa mataqaana halka aan ka wada salaamayo shacabka reer jabuuti madaxweynaheeda iyo marwe qadraba saf ayaa loo soo galay kiish qof walba wuxuu dhahay ninka heesta loo qaaday ausuu egyahay marka runtii muxuu ahay ii sheegay hees waxay noqotay mataqaana oo famis haddaba ilaa hadeer famis aan laga xiisa dhacaynin kiish ilaa hadeer mataqaana ii sheeg mamada wuu ka sheekeeyaa dee anigana weligeed maba iloobi karaba weliba weliba saameyn weyn waxay kusii reertay markii aan xoogaa aan kala fogaanay ama aan kala tagnay ayaa maalin walba isagoo heesta mataqaana dhegeysana ayuu isoo wici jiray markaasaa ku dhahay xuduudka ani aan maraayay ilaa aad kasoo gaarto heeska waa inaad dhegeystaa ugu qasban tahay xuduudda aan marahay maxaad ka wadaa micnihii meesha aad maraysay ma fahamsaneen aad ula jeedaa miya kule mataqaana markaan teleefonka qaban waayo oo kale maxaa teleefonka ii qaban weysay dee maxaa meeqa jeer aad dhegeystaa ku dhahay adiga marka waktigaaga yaa la joogaa xilligaaga yaa la joogaa heeska lagu soco dhegeysto ee muxuu dib teleefonka lagaa lagaa qaban waayo in iska dulqaado marka waa sheekadii kii layga roga baa heeryada ku saara anna kaama ridayo exactly exactly exactly heestii nageeya iyo iyo hibe maxamed kii layga rogayba heeryada ku saara anna kaama ridayo heeryada saaro oo ama kaama rogay marar badan wasan isku daya wasan ule dhegeyso oo qasaba aniga ninkii showkeesta alaa soo sida maxaa ka dhegeysta waa aqaana aday aday aday aad iida ku taabanaysaa si fiican u dhegeysa adiga isagaa marka si xawli ayuu u dhegeysan jiray heesta mataqaana wuu isoo marku soo waca wuu dhegeysanaya asoo gaarisaana mataqana waxaa maqlayaa kiishow kujeer kujeer aniga ku jecel marka hadda inaad qisadan ka sheekaynayso oo idaacad aad la wadaagayso oo ummaddii dhan ay dhegeysanayso sidee is leedahay kiish wuu u dareemi doonaa in aamine ay soo fariisato barnaamijka caweyska washington oo qisadan sidaan qiyaasayo labaatan sano ku dhow ayaa laga joogaa hadda soo maaha wallaahi adiga maanta farxadeeda lama soo koobi karo because waxaan wax hore loo soo dhaaf history aheeday weliba taariikh fiican iyo mataqaana wakti fiican oo muxuu ahaa isheeg labadanaba aan faraxsannahay oo mataqaana kalgacaylkeena wicilkaas bara ayaa yaa mataqaana ayaa heesta aan soo sameeyay aniga marka kiish mataqaana in maanta laga sheekay isagana sharafay u tahay anigana sharafay ay tahay adigana waxaa kuleeya ilaah ku barkeeyo biyo weligii waa dhegeysanaya dadka aada ugu xirnaa ahaa nolosha intaa siyaasada ku jiray kiisna waxaa lee mataqaanaa taariikhdii oo lama ilaawaan ka ahayd ku raaxaysa walaalkay macaan waxaad dhinac kale ka warantaa markay heesta soo baxda kadib maxaa keena marka haddiiba heestaan ay soo baxday ee aad tiri kun jeer anigaa ku jecel dadka kale ha dhegaysanin dhegaha ka xiro maxaa fududeeye marka in aad ku kala tagtaan guurkii adigoo saabcanaha afka u furtay gabar yar ayuu guursaday marka adig sidii mataqaanaa farasiyaha uga dooday ani marka ma aaminsaneyn inuu walowga waxa ila guursan karo sidii aan gurigii aan soo dhisaa intaasoo sano iyo jaceylkii iyo kun jeernaa ku jecel sidii ku burburay laakiin walaalnimadeeni weli ma aysan burburin ilaa haddeer xiriir fiican ayaan leenahay haddiiba jeclayd aamina raalli ahow haddii su-aashan ay ku dhibto haddiiba jacaylka uu ahaa mid xidido adag ku taagan haddii gabar kale ay timid isaga maxaa isaga haysan weyda oo dhegaha uga xiran weysay aabbe allaha u naxariiste waxaa ku dhahay abu ninkaan marabee midkaan naag buu ila guursaday markaasuu dhaha naag buu ila guursaday ha war aniga hooyada tobanaa la guursaday u dhahay maxaaba waalantaha ali gabar kaliya kula guursooba taagan yahay marka anigoo xoogaa hinaasihii aheeyo yaa haddana mataqaana waxaa la iga dhigan wasiirkii qoyska weliba cabaar ayaan sii helo ile mataqaana ma qoyskaagaa duminaysa maadaa ka bilaaba goomaha qoyska dadka la dhisaysa adaa qoyska aad dumisid marka laakiin taariikh fiican ayaan isla soo qaadanay good time ayaan isla soo qaadanay waqti badan ayaan isla soo qaadanay marka runtii maanta mataqaana diba io celisay marka heestii kiishow iyo jaceylkii kiishow hinaase dartiisa u burburay saagtili haa maseertir iyo wixii dumarka lagu qaboojin jiray iyo waxaasoo dhan wax makaa tari waaye waxaas waa laskala soo gaaday dad waaweyn oo cishiii sharaf afkeeda kule weliba nin aniga aada iyo aada mataqaana oo liidarkeena ahaa shaaki gaduud ayaan ka diiday waxaan ka diiday marwadiisa iyadana allah unaxariisaan leeya mataqaana isha sahro garaad walaashay xaliimo jaamic oo nooshe halka arab inaan kaga faaidaysto laakiin anaga ma ogtahay mataqaana ilaahow yeena jeclaanin iskama karne nalaguma kara ilaahu iyo nalicin nalaguma kara dhahmaha saasaa jirta oo malaynaya barabarabitii ay qabsatay waa ilaahow aysana jeclaani iskama karne ilaahow aysana nicin waxsaasaa jira niicin nalaguma kare marka labada dhinacaad labada goor baa ukala baxday marna xagga marna xagga saasile laba dhinacoo kala fog haddaan qisadaas kiish ka gudbo sidee isku tihiin heesaha waa heesaha aada iyo aada mataqaana anigoo dhinaada heese ka samaysan waxaan aada iyo aada u dhegeysan jiray mataqaana hiba maxamed oo halkan aan ka salaamaye iyo maxamed mooge bishir maxamed mooge aada iyo aad aan u jeclaan jiray markaan yaraa iyo markaasoo weynaaday heesihii hibo mataqaana heesihii qadaro baari waan dhegeysan jiray iyo xasha alsamater sahlaan damaanba dhaxda iigu marano keeraay daawacay kana wa iigu dhaate ehe ehe ehe heeskaas waa dhegeysan jiray dhoof cashaq mayga oo qaadi jiray madaha sheek xasan aadan hees la yirahdo waxaan dhegeysan jiray koradoy koradoy kow miraashe keliya reebe iska kiyeema kodkii iyo warkii kaakidii mooga kilwokin galey kilwokin galey heeskaasna aada iyo aada u jeclaa urunhoola kuusoo kulun ii tubeer migdaar karkali liii ka wayo liii ku dhuwo
wow marka marka heesaha dhinacii loo baxaba way ku qusayeen xilligaas saasila haa heesaha hibo aad dhegeysan jirtay iyadana maxaa maxaa ka soo qaban kartaa fikirkaan badaneed samayso qalbigaan iska saar yidhaahdaa markuu samayla guddoontu samayla guddoontu kolkaan seexays yidhaahdaba haddana saqda dhexeys waa waamu igula soo sara kaca su-aashu igu yiraana mid weyaan mid weyaan weyaan suuragalaho
intaasay maha jacaylka adigu isahamisabaad sidii sabigiyo dhallaanka afkoodii igu sabaysa samaantiyo nolosho fiican siyaan ugu wada dhaqnaano intaan isa seegilayn sidrigu meeshuu qabsaday saman kula waraya saman kula waraya sidrig meeshuu qabsaday saman kula waraya saman kula waraya
maanta maanta jacaylkiyaa la faagfaagay marka sidii fooxiyo kuugu shidmay oad ku uunsatay maanta haddii maanta waktiga dib lagugu celiyo go-aankaas aad qaadatay ee marka gabadha kale uu guursaday aad soo istaagtay kiish nooma qaybsami karo ma ka noqon lahayd go-aan kaas ka duwan ma qaadan lahayd haddii maanta waktiga may may may kaygile maantan kasii darnaan lahaa weliba maogtahay maantan kasii darnaan lahaa macnaa go-aanku waad kusii adkaysan lahayd isaabti lahaa waa aada umaadsantaha aamine maxamed mursal inaad barnaamijkan caweyska washington la hadashay aadaan kaaga mahad celinayaa mar kastaana kusoo dhowow barnaamijka aad iyo aad umahadsan tahay intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka caweyska washington ee caawa oo ay marti igu ahayd xildhibaan aamine maxamed mursal aamine eli dhegeystaye haddii aad jeceshahay in barnaamijkan aad ka qayb gasho ama wixii fikir iyo talo ah waxaad mar waliba nagala soo xiriiri kartaa imailkeenna oo ah somali at v o a news dot com adigoo ciwaan uga soo dhigaya barnaamijka caweyska washington amaba bogga aan ku leenahay facebook intaan mar kale kulmayno waxaa shee ibraahim aadan oo idinle sidaasi
nabadgel harse iga dardaalana ayaan ku hollinayaa ogow gacmaanisaysan ogow isku ili waayay
barnaamijkaasi xisaab badnaayo caweyska washington waxaa nala socodsiinaysay oo soo diyaarisay caasha ibraahim aadan caashe cuud halkaad weli nagala socotaan waa washington haatanna kusoo dhowaada heestan qadijafooday ayaa qaadaysa haddaan ka daawoobo daraale mar kale dib ugu faaan noqday yaa salaam qadiijafooday haddaan ka daawoobo intaas ayaan kusoo gabagabaynaa idaacaddeenna waa naga taasi sidaa iyo nabadgelyo